runtii waxaana ka wada hadalnay runtii xiriirka labada dal gaar ahaan waxaan wasiirkii anigaan ka wada hadalnay sidii isaga kaashan lahayn sidii aan xiriir dhow aan u yeelan lahayn labada wasaaradood ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalka qatar iyo wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed runtii waxaan isku afgaranay in wadashaqayn dhow aan yeelanno insha allahu tacaalaa ay nagala qayb qaataan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay naga garab istaagaan waxyaabihii runtii ay u baahan yihiin runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u wanaagsan oo nagu qiimo badan